dhulgariirkan ayaa baaxaddiisu ahayd ku dhowaad lix cabirka dhulgariirka loo adeegsado waxaana daba socday laba kale oo yaryar ah isla ilbiriqsiyo gudahood khasaaraha uu geystayna waxay u badnaayeen burbur soo gaara dhismayaal ku yaala bartamaha magaalada melbourne haddaba soomaali badan oo ku nool daaraha dhaadheer ayaa aada u dareemay dhulgariirkan aniga marka uu dhulgariirka dhacayo wax yar ka hor aan guriga soo galay farxiyo sheekh maxamuud iyadu qadar yar ayay gurigeeda joogtay marka la dareemay dhul gariirkan
xoogaa yaroo sikino ahay ahayd qofkii markaa iyada ah dabaqa ku jiray leena dareemi kara dadka badanaa way hurdaayeen oo saaka warqabtid ischool holidaya lagu jiraa marka waxaa dhacday dabaqii dhanaa halmar ruxmay dabaqi markuu ruxmayna waxaa dhacday dee in qof walbo la wada degay oo dhulka loo wada cararay ilaa saddex kun oo qoys ayaa ku nool sagaalkan daarood oo ku yaala bartamaha melbourne waxaana la sheegay inay faaruujiyeen dhismayaashaasi cabsi laga qabay inuu mid kala dhaco farxiyo dadkii cararay ayay ka mid ahayd waa laga wada baxay sarihii dadkii dabaqa saarnaayoo dhan dhulkay u wada degeen aniga laftigeyga waa degay dadku waxay ka baqaayeen hadduu mid kale kusoo celiyo ayagoo dabaqa ku jiro in khasaare fara badan ay meeshaas ka imaan karto dhulka xitaa dadka waa isku maxaa la dhahaa aamini waayeen oo meelaha xoogaa dabaqa ka fogfog oo banaanka ah oo baagaga ah bay dadkii maxaa la dhahaa ii sheeg aadeen oo ciyaalkooda la aadeen waxaa sidoo kale la sheegayaa daarahan dhaadheer in caawa dadkii deganaa qaarkood ay u hoydeen guryo kale oo caadi ah halka kuwa kuwii kalena ay dib ugu soo laabteen guryahooda laakiin waxaa jirta cabsi ay aad u soo wajahday soomaalida iyo dadka kale ee ku nool sarahan dhaadheer dadka qaar waxay guryaha kusoo noqdeen gelinkii dambe ee maanta qaar kale nafta waa ay siin weysa inay guryaha kusoo laabtaan oo eheladoodii iyo qaraabadooda kale ee ay leeyihiin magaalada degan ee ay isdhihi karaan haddii wax dhacaan iyaga maxaa la dhahaa guryo dhul ah degan oo xoogaa khasaaraha inta waa ka yaraan karaa ama waa ku badbaadi kartaan ay isdhahayeen ay aadeen qaar kaloo aada u fara badanne waa ku sugan yihiin dabaqa laakiin walwale iyo cabsi ayay caawa ku seexanayaan awstaraaliya looguma baran dhulgariir inuu ka dhaco waxaana ay sheegayaan khubaradu in dhulgariirka noocan oo kale ah dalkan uu ugu dambeeyey ka hor intaanay dadka caddaanka ah ee dalkan helay aanay soo degin ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya